ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn culus ku garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe warkaas waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay madaafiic ku garaaceen xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan madaafiicda lagu garaacay ayaa ku sugnaa deegaanka ceel cali axmed ee hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxay wararku sheegayaan in tiro madaafiica ay ku hoobatay saldhigii ay ciidamadaas ku sugnaayeen islamarkaana ay jiraan khasaarooyin kala duwan wararka ayaa intaa ku daraya in markii duqayntu joogsatay kadib ay ciidamadaas isaga carareen xeradii ay ku sugnaayeen iyagoo cabsi ka qabay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar toosa kusoo qaadaan waxaana ay warku sheegayaan inaan ciidamadaasi weli dib ugu laaban xeradii lagula garaacay madaafiicda sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan galcad ayaa waxaa soo wajahay cabsi xoogan kadib markii ay maqleen in saaxiibadood lagu helay ceel cali axmed waxaana ilaa xalay ay ridayeen rasaas xoogan taas oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay cabsida iyo walwalka ay la nool yihiin ciidamada dowladda federaalka ee lagu shubay furumaha dagaalka maalmo ka hor degmada galcad waxaa ka baxsaday ciidamo boqol ka dhow kuwaas oo ka cabsi qabay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xasmina kusoo afjaraan ciidamada dowladda federaalka ah oo diyaaradaha shisheeyeu kor ka taageerayaan ayaa weerar qar iska tuurnimo ah ku qaaday gobollo ay ka mid yihiin galgaduud iyo sidoo kale shabeellada dhexe waxaana hadda la soo gudboonaatay xaalad aysan filanayn kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo rogaal celisay islamarkaana soo afjartay xeryo badan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo askartii halkaa lagu helay ee noqdeen dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale hubkoodii oo lala wareegay jazaak allahu khayran